wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa waxa ay qaar ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ka bilaabeen daaweynta xoolaha taas oo ay sare u qaadayso badqabka xoolaha ku nool deegaanada waqooyi magaalada kismaayo gudoomiyaha deegaanka buulo guduud maxamed cabdulaahi cabdulle ayaa waxa uu ka mahad celiyey daaweynta ay u sameysay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland saaka waxaanu soo booqday wasiirkii xanaanada xoolaha oo awal baanu wada shaqaynaynay oo xoolaha ka warhayey nagu soo booqday saaka annagoo xoolihii duraynu noo yimid xoolahana si fiican baa daawadooda u socotaa looda iyo ariga annaga hadda geel ma lihin oo meeshan geel nooma joogo laakiin gaadiidkanagii oo dameer ahaa iyo lo'dii iyo ariga si fiican bay u socdaan xanaanada xooluhu kormeerna way tahay ragna nala joogo nala degan oo iyada la shaqeeyaana waa jiraa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxa uu ka warbixiyey daaweynta ay ka wadaan deegaanada waqooyi magaalada kismaayo xoolahana waxay u baahan yihiin xanaaneyn xanaanaduna waxay ka kooban tahay waa saddex qaybood neefka in la ilaaliyo caafimaadkiisa biyihiisa iyo cunnadiisa wasaaraddu waxaa qorsho u ah in lasoo saaro calaf ku filan xoolaha jubbaland isla markaasna ay helaan xoolaha jubbaland biyo nadiifa oo caafimaad qaba si caafimaadkooda loo daryeelo haddii xanuunno yimaadaanna in si deg dega loogu jawaabo insha allah waxaan rajaynaynaa wada shaqaynta intaas inay kasii badato